Tababarkani oo diiradda lagu saarayay habka maamul daadejinta ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland waxaana loo qabtay sideetan haween ah oo ku nool degmada Kismaayo siminaarkani oo muddo laba beri ah socon doona ayaa daafurkiisa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland luul siciid yuusuf oo ah kusimaha guddoomiyaha degmada kismaayo islamar ahaantaana ka mid ah dumarka tababarka loo furay ayaa sheegtay inka haween ahaan ay doorkooda ka qaadanayaan maamul daadejinta
marxalado badan oo istabajoog ah in maanta laga wareysto koonsaladii iyo dowladihii dowladihii hoose arrimahooda laga wareysto aad bay u mudan yihiin wax dad wax ka sheegi kara weeye gabdhaha waa sabata bixiyaal fara badan oo aad iyo aad markuu dhibka dhacay dadkii waxaa weeye kaalinta buuxa ka qaatay dhibaatooyinka dhacay marka degmada kismaayo gabdhaha jooga waa lafdabar marka waa rabnaa in koonsalkii la dhiso in degmooyin nooca dowladii dhexe la daadihiyo dowladihii hoose la daadihiyo aad iyo aad oo la daadajiyo aad baan ugu faraxsanahay kaalin mudlaan ka qaadanaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland aadan faarax gaarane ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyey waxaa tababarkani looga golleeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay dadkana looga dhaadhibsiin lahaa mas-uuliyaad baa jira mas-uuliyaad ay leeyihiin dowladda dowlad goboleedka mas-uuliyaad ay leeyihiin dowladda federaalka iyo mas-uuliyaad ay leeyihin dowladaha hoose marka marka la sameynayo dowladaha hoose inay qayb ka noqdaan dumarku waa muhiim waan ugu howlaynaa annaga wasaaradda arrimaha gudaha waxaan hoos yimaadaa maamulka heer state ilaa heer federaal waxaan ku faraxsanahay dumar fara badan inay maanta u taagan yihiin xildhibaan heer federaal kuwo badanna ay soo galeen dumar ah xildhibaanadii heer state heer dowlad goboleed baan rabnaa dumarkana inay nagala qayb qaataan taagaan inay maamul daadejinta nagala qayb qaataan golayaasha deegaanka la dhisi doono ay usoo istaagaan oo qayb ka noqdaan dhanka kale agaasimaha waaxda dowladda hoose iyo maamul daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya yaxya cumar xirsi ayaa ka sheekeeyey waxa ay tahay maamul daadejin iyo muhiimadda ay leedahay waa markii waxaan dhihi karnaa afaraad ayaan imaano kismaayo marka waxaan leenahay siduu guddoomiyaha uu sheegay ay dowladdana ku tallaabsatay fifteenkii iyo sixteenkii waxaa la taagnaa in la baafiyo arrimaha federaaleedta waxaa la yidhahda marka waxaan moodaa intii la kobcay maanta laba kun labaatan koo labaatanka la maraayo maamul daadijinta kulankaana wuxuu daaran yahay sida arkaysaan baahinta maamulka oo weliba maanta si gaar ah wasaaraddu ugu talagashay keliya haweenka labada maalmood ee maanta iyo bari marka waxaa ka dambeena wuxuu yahay in haweenka awoodooda kobaca wacyiga la baahiyo la fahansiiyo waxyaalaha ay leeyihiin awoodda la raba in ka qayb qaataan sida maamulka siyaasadaha golaha deegaanka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal xataa inay haweystaan wacyigoodaas insha allah waxaa jiri doona casharo badan oo ku saabsan noocaas ujeedka tababarkani ayaa in haweenka la fahansiiyo maamul daadejinta iyo habka loo maro